wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya ayaa mid ka mida go'aamadiisii ugu horreeyey dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda uu qaaday waxa uu kaga codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobey in lasoo afjaro xafiiska siyaasadda qaramada midoobey ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa warqad u qoray madaxweynaha xilligan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey pedro comisaro afonso oo ah ergeyga dalka mozambique warqaddaasi waxaa kaloo la ogeysiiyey xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio gutieres warqadda ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ay ku sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ay si rasmi ah u codsanayso in la dhammeeyo xilka xafiiska ansom kadib markii ay dowladdu si waafi ah u tixgelisay istiraatiijiyada ay mudnaanta siinayso ayaa lagu yidhi qoraalkaasi wasiirku waxa uu ka mahad celiyey taageerada iyo iskaashiga qaramada midoobey waxaana uu sheegay in la joogo wakhtigii ku habboonaa in loo gudbo wejiga xige ee iskaashiga labada dhinac haddaba tallaabadan ay dowladda soomaaliya qaaday ayaan wax ka weydiiyey afhayeenka xafiiska ansom ee soomaaliya ari gaytanas oo ku jawaabay sidan Well, Haroon, let me say this. Uh, this latest development is a testament to the valuable work of ANSOM in support of the Somali authorities these past years. You know, as I'm sure you know, UNSOM is in Somalia on a mandate from the UN Security Council. And like all special political missions, you know, when its mandate ends...
waxa uu yidhi arrintan cusub waxay caddayn u tahay shaqada qiimaha leh ee ansom ay ka qabatay taageeridda maamulada soomaalida sannadihii lasoo dhaafay sida aad og tahay ayuu yidhi ansom waxay soomaaliya ku joogtaa go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay sida howlgallada gaarka ah oo dhanna waxaa xilkoodu ku egyahay markii muddoxileedkoodu dhammaado markii shaqooyinkooda ay gutaan ama uu soo baxo go'aankan oo kale oo aan loo baahnayn waxaa kale oo aan xusayaa oo tan la xiriirta inay jirtay dib u eegis istiraatiijiyadeed oo lagu sameeyey xafiiska ansom laba sano ka hor dib u eegistaasina natiijada ka soo baxday waxay sheegaysay oo ay ku talinaysay in ansom ay bilowdo xilli kala guur ah oo laga wareejinayo ansom loona wareejinayo kooxda qaramada midoobay ee soomaaliya ama u n countery team inay mas-uuliyadda la wareegaan golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna waxa uu dhab ahaan taageeray natiijada dib u eegistaas ayuu yidhi ari gaytanas So right now, we're in discussions with the federal government of Somalia. We stand ready to follow the instructions of the council, and of course, we, we remain committed to partnering and supporting the government you know, as as we can and as required.
isagoo sii hadlaya waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi waxaan hadda wadahadal kula jirnaa dowladda federaalka soomaaliya waxaan diyaar u nahay inaan raacno tilmaamaha golaha dabcanna waxaa mar walba naga go'an inaan iskaashi la samayno islamarkaana taageerno dowladda intii aan karno iyo sidii loogu baahdo arrintani waxay khusaysaa uun ansom qoysaska kale ee qaramada midoobay haddii ay yihiin hay-adaha u n-ka iyo unsos oo ah xafiiska taageerada ee qaramada midoobay ee soomaaliya sidoodii ayay u sii shaqaynayaan taageerada qaramada midoobay ee soomaaliyana way sii soconaysaa wax kastaba ha ku dhacaan ansom eh ari gaytanis afhayeenka ansom waxaan weydiiyey eedaha loo soo jeediya xafiiska qaramada midoobey ee siyaasadda ee ah faragelin arrimaha gudaha soomaaliya taasoo dadka qaarna ay ku doodaan inay wax u dhinto madax bannaanida siyaasadda soomaaliya isagoo taasi ka jawaabayay waxa uu ku jawaabay Look, I would just really echo here, Harun, that you know the UN is is here and has been here, and if it remains here, it's always about supporting the Somalis in a Somali-led.
Waxaan rabaa inaan halkan ka sheego qaramada midoobey way joogtaa wayna soo joogtay wayna sii joogaysaa mar walbana muhiimaddu waxa weeye taageerada soomaalida qorshe ay soomaalidu hoggaan ka tahay wax kasta oo uu yahayba marka laga hadlayo dhaleecayntana waxba kama sheegi karo marka laga reebo inaan dhaho sidii aan hore u sheegayba waxaan halkan u joognaa taageero iyo gacansiin si kasta oo aan u awoodno xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobey ayaa soomaaliya ka soo shaqaynayey tan iyo bishii abril sannadkii labada kun iyo sagaashan iyo labadii waxaana xilligaasi ergeygii ugu horreeyey qaramada midoobey u soo magacaabay soomaaliya xogayihii guud ee hore ee qaramada midoobey butrus butrus khaali waxaana uu soomaaliya u soo diray diblomaasigii u dhashay waddanka aljeeriya ee maxamed saxnuun isaga ayaana u horreeyey toddobiyo tobanka ergey ee qaramada midoobey ee tan iyo xilligaasi loo soo magacaabay soomaaliya kuwaasi oo afar ka mid ah ay ka yimaadeen dalka britain labana dalka maraykanka iyadoo sagaalna ay ka yimaadeen waddamada qaaradda afrika